in sharciga kan sharci ku-sheegga kan sharci ku-sheegga kan inuu soo gaaro baarlamaanka gudihiisa maba ahaynba idinka waxaad tihiin guddoonka waxaad tihiin saddan maniican ayaa waxaad u tihiin baarlamaanka waxaa la rabaa waxaan baarlamaanka u cuntamin biyahooda inay idinkaba idinka ina ka moostaan baa la rabaa haddii biyihii calaqubba iyo wasakh iyo wax walba bulaacad u wata aada soo daysaan guddoomiyey ilaahay aan ka baqno maxaa dhacaya kan waa bulaacad sharci ma ah anigu waxaan soo jeedinayaa in ajendahan la keenay dood ma mudna in la saxbiyo kufsi wuxuu yahay xeerka ciqaabta soomaaliyeed ayuu ku yaallaa kufsi wax la yidhaahdo xeerka ciqaabta soomaaliyeed uu ku yaallaa kutubada islaamka ayaa sheegtay wax meeshaas looga shidaal qaadan karo sida loolama tacaamulaayo hadda in laga soo saaro ya wax cusub oo haddana magac kale loo yeelo kasii faaxisho badan ya kasii faaxisho badan magaceeda la siiyo waa nasiib darro guddoomiye anagoo ixtiraam badan idiin haaya golahanna ixtiraam badan u haaya waxaan rabaa sumcaddayna inaanan ku dheelin waana la dhegaysanayaa idaacadaha baxaya saxaafadihiia fadhiya barlamaankii soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajando galmo ah la soo agdhigay dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa baarlamaanka annagoo marka horeba wax fiican aan bulshada naga aaminsanayn haddana kan haddaan maaragtay maxaa la yidhaahdaa maanta warkeeda u gaaro maxaa soo baxaya aniga waxaan leeyahay ajandada guddoon waxaan codsanayaa in ajandaha aad geliso cod ma aqbalnay mise diidnay intaasaan kaa rabaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu